barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah labaatanka bisha januari sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkeenna duhurnimo barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo hal abuurkiisa bulshada ku gaarsiiya baraha bulshada
anigu hadba maansahaas maansooyinkaas oo iyagoo yaryar baan soo dhigaa dee haddana bulshada ayaan dee ku wacyigeliyaayoo waxaan u arko markaa sax waxaan u arko markaa baan baan ka hadlaa waxaan waxaanan dhahaa anigu mar kasta haddaan hadalka hawl lagu darayn waa iska harayaae hadafkaagu waa inuu qorshe iyo howlgal leeyahay waa inaad hanaan maamul iyo hiigsi wadataaye
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii cayaaraha marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
si dib loogu furo qaybaha hay-adaha dowladda maraykanka ee federaalka ah ayaa madaxweyne trump sabtidii shalay waxa uu u soo bandhigay dimuqraadiyiinta dalab uu uga dalbanayo dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka koofureed kordhinuu waqtiga u kordhinayo muhaajiriinta sida kumeel gaarka ah u degan dalkan hase yeeshee waxaa gaashaanka ku dhiftay xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga khudbad si toos ah looga daawaday tv-ga oo uu shalay kula hadlay shacabka maraykanka ayuu madaxweyne trump ku dalbaday in ka badan shan bilyan oo dollar oo uu ku dhisayo derbiga ka samaysan bir derbi ka samaysan bir oo dabooli kara masaafo dhan saddex boqol iyo toddobaatan kilomitr wuxuu ku baaqay in uu ama wuxuu sheegay in uu laba kun toddoba boqol iyo konton askari oo dheeraad ah uu ku kordhin doono ciidanka ilaalada xadka koofureed iyo sidoo kale xeer ilaalayaal maxkamadeed oo dhinaca socdaalka ah dalabka uu rabo inuu kaga bedesho mudanayaasha dimuqraadiga lacagta uu rabo inuu ku dhiso derbiga ayuu trump ku sheegay isaga oo muddo saddex sano oo dheeraad ah ugu kordhin doono sharciyada ay dalkan uga shaqaystaan dadka iyaga oo yaryar ay waalidiintooda si sharci darra ah kusoo geliyeen maraykanka iyo muhaajiriinta ay dalalkooda colaadaha kasoo eriyeen ee maraykanka ku degan sida kumeel gaarka ah sidoo kale waxa uu ballan qaaday in uu furi doono dowladda haddii dalabkan la aqbalo afhayeenka aqalka wakiilada nancy belosi ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaysan aqbali karin dalabka madaxweynaha
telefishanka dowladda suuriya ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada caasimada ah qaraxaasi uu u muuqdo fal argagixiso ma jirin wax hadala oo ku saabsan khasaaraha dhimasho amaba dhaawac ee u geystay qaraxaasi xaddan maanta ah ka dhacay koonfurta caasimada ee dimashik wakaaladda wararka ee associated bress ayaa tabinaysa in la xiray dhammaan wadooyinka gelaya goobta qaraxa uu ka dhacay ee magaalada dimashik
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo axad walba xilligan aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo alaabuurka oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka hibada toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa dhallinyarada hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso oo hal abuurkooda ku gudbiya dhanka baraha bulshada cabdikariin maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa iiga warramay hal abuurkiisa iyo sida dhallinyarada uu ku gaarsiiyo fadhiimaha hal abuurka leh aad iyo aad baan umahadsantihiin yusuf maxamed yuusuf horta sugaantu afku sidiisaba wuxuu u qaybsamaa marka u horeysa tix iyo tiraab dee tixdu waa qeybta suugaanta tiraabtu waa iska caadiya waa qeybta hadalka iyo sheekaysiga iyo dadka xaajaadka iyo danaha laga wada hadlo midna waa tixduna waxaa la dhahaa waa waa hees iyo waxay qaybsataa baa la yidhahdaa maanso seeda guud kuwo kaloo way jiraan marka heesuhu waa hees hawleed iyo maxaanku rahdaa waxaan loo yaqaano hees ciyaareed ah sida heesihiid berigii hore dhaantada iyo jaandheerta iyo weglada iyo waxaa lagu qaadi jiray mataqaanaa suuga maansaduna waxaa weeye dee buraamburkan buraamburka iyo waxaa loo yaqaano dee gabayga goorowga weglada shariibta kulliga kuwaas o dhan waxaa la yidhahdaa waa maansooyin gabayga ayaana ugu qoto dheer baa la yidhahdaa oo suugaanta oo dhan isaga ugu sarreeya ee weeye isaga ee ah ugu sarreeya inta kalena dee way way way kusii xigaan oo geeraarka iyo goorowga iyo buraamburka iyo macanaa kuwa kulligii kale way way kala sarreeyaan dee waayaatan dalkeeni waa burburay oo ma laha meel santara oo lagu xukumo meel dadka lagu kala ogaado meel mataqaanaa de qofku intu soo maro lagu jeekimo meel bilada lagu siiyo kii guulaysta ma jiro anigu dee dadka dee halabuur kale oo isku dadaya waan ka mid ahay kolley dee waan isku dayaa dhinaca wanaagsan inaan markasta isku dayo oo wixii aan dadka ku wacyigelin karo aan ku wacyigeliyo markastana waxaan kusoo celceliyaa waa inaad wadani tahay waa inaa wadani tahay waddankaaga jeceshahay wanaagiyo wixii xaq ah waddadooda doontaa wad intaanu kugu iman wacyigelinkanay tahay wuxuun ficil samaysaa qof baa tahay ilaahay baa ku abuurtay qof walba waxaa la yidhahdaa waa fariid macnaha waa nooc gooni ah oo hal abuur gooni ilaahay abuuray oo qof walbi waa qof ilaahay abuuray oo adduunyada kusoo kordhiyey waa haddaad dhimatona qof adigoo kale ah oo codkaagii leh oo muuqaalkaagii leh oo xigmadaadii leh oo adigu sifooyinkaagii leh lama heli karo qof walba wax gooni ah weeye marka adigu waa inaad isku daydaa inaad maaragtay wuxuun qof walbana taalanta gooniya ilahay buu leeyahay qof aan is ogeyna waa jiraa laakiin kolleyba waa ina qaraankaaga mataqaanaa kolley aniga ciidama qiimeyn haddeer oo ma oran karo waan baanahay ama mi kama doodi karo lakin kolley inta qaraankaaga waye bal waxaad iga warartaa marka maxaa ka mida marka hal abuurkaaga oo adigu aad leedahay sidee baa sidoo kale uga sii faa'iideysaa bulshada qaybaheeda kala duwan kolley dee anigu hadba maansahaas maansooyinkaas oo iyagoo yaryar baan soo dhigaa dee haddana bulshada ayaan dee ku wacyigeliyaayo waxaan u arko markaa sax waxaan u arko markaabaan u arko ama wax xaalad gooniya markaa taagan baan ka hadlaa waxaan waxaanan dhahaa anigu mar kasta haddaan hadalka hawl lagu darayn waa iska harayae hadafkaagu waa inuu qorshiyo howlgal leeyahay waa inaad hanaan maamul iyo hiigsi wadataaye haddii aan gacmaha horsanno ceeb la hamashlayno hiddihii wacnaa iyo haddaan hiifno dhaqankeenna hanuunkii ilaahay haddii diinta la halmaamo hahay ka haray kayrkeenna iyo heerkii nololeed hayhaata hayhaata baa haadku nagu leyna bimacnaa haddii aan iska hadallo dee waxba wax noo qaban maayaan markasta dadka waxaan ku abuuraa inay ficil sameeyaan ayaan ku wacyigelinaa markastana dee waxaan ugu jeclahay aniga dadkayga dhaqankayga iyo dalkayga iyo in loo ammaano dadka ay jeclaadaan oo xaqiiqdana dee laga sheego oo dee sugaantii hadde waxaa bahdilayba dee dee dadkii maadaama aanay gole aanay lahayn oo mataqaanaa dadkii gole male hadda dhaliirta isugu yimaadaan marka kii doonaa waxba iska soo qorayaayo kuwaaba dad mataqaanaa maansada wax loo isticmaalaa baa la yidhahdaa dhowr nooc hadda kahor nin gabyaayo wuxuu yidhi maansooyni kugu duul nina maalin kugu dood nina dareejo kaa dhigay nina dhooni kugu doon nina nabadda kugu didi ninbaa colaad dadkii maarata isku diraaya mid baa dhooni ku doonaya oo mataqaanaa dee waxyaala maarata guriga samaynaya mid baa nabadii iyo wanaagi ku doonaya marka dhinacaas wanaagsan ayaan mar kasta ama social mediaha ama barteeda facebooka ama mataqaanaa haddii meel xaflada tahay intaasumaan mar kasta wanaaga ayaan ka qayb qaadanaa saasaan uga qayb qaadanaa dee gabayo bada badan iyo sugaan fara badan noocyo kala duwan de way jiraan mar kastana anaga soomaalida inay mid tahay ayaan sheegnaa soomaali baan wadanahiyo ehel sokeeye ah wax ka mid ah soomaali baan wadanahiyo ehel sokeeye ah siir uu hal oday wada dhalay oo saafiya aan ahay sanka joogga suuniyaha iyo socodka jaanqaadka saansaanta dhiirdhiiran iyo sawdka hadalkeenna sunnada iyo caqiidada saxdaa diinta diinta lagu seexdo intaasoo sifaan sheegnay maan sax u wadaagnaa macnaha soomaalida marka ay kala tegtegayso oo iskala qaqayminayso ayaan u diidaynaayo kulligeen diintii waa ka simannahay saansaantii socodkii iyo kulli iyo hadalkii wixo dhan waa ka simannahay saas daraaddeed dadadu kala luuqada ah oo kala diina baaba midoobaye in anagii oo isku hal luuqada masalan maanta haddii aad halka qof ka hadlo oo beledweyne ka hadlo ono bulsaas jooga qofka waxaa dhahaya oday baa garanaya wuxuu raaya ninkaa waan aqaanaayo hebel hebel macnaha dadkiinaba waa dad kooban oo isyaqaana hargeysa qof ka hadlo waa garanaysaa abihii iyo abtiyaashiisaa taqaama macnaha waa dhowr iyo toban milyan oo soomaaliya oo dee inaynu iskala gurgurro ma ficna marka midnimada hidaheena inaynu haysano inaynu dhaqankeena haysano inaynu wada jirro iyo inta badan kusoo qaadanaa sidee marka dadka uga faa'iideysaa baraha bulshada wallaahi dee haddii dee gole gole meel gola ah oo madala oo haddii masalan puntland oo kale aanu joognaa ma jidho oo mataqaanaa dee sugaan lagu dadka lagu wacyigeliyo ma jiro runtiina aanu halka uga faa'iideysanaya waxaan rajeynayaa madaxweynaha cusub inuu sameeyo meel madalah oo mataqaana dadku isugu yimaadaan oo dee sugaantii dadka laga wacigeliyo lagu soo bandhigo lakin anagu hadeer social media baraha ayaanu adeegsanaa dee wixii arkaana markaa de intii facebooka isticmaasho unba arkaysa ama ama twitterka iyo meelaha intii isticmaasho dadka badan de meelo laakiin gole ah hadii la heli laha lagu xisaabtamo de dadka wixii waa lasoo qorsheyn lahaayo wax hadba xaalada ku saabsan oo dhacdale baa laga dhigi lahaa marka anaga hadeer madaxweynaha kan cusub insha allah waxaan leenahay aanu la kaftamaya waxaan leenahay danayo xusuusnow laba kow xubnoodoo soddon kow xubnoodoo xilka raadinaya keligaa lagaa xulay xilka gudo xalaal noqo xeerka iyo sharciga dhowr xaashaa lilaahi kuwii hore hanogu noqon oo dee waxaan rabnaa inaad madaxweynea la doortay baa la odhanayaayo waxaad arkaysa soo waxba qaban madaxweynihii dee wakhtigiisi dhammaaday oo xagga sistem dhaqaale ahaan xagga dhalinyar ahaan xagga de waxaa la rabaa qofku inuu halabuur leeyahay qofka hogaanka waxaa laga rabaa inuu mataqaanaa dhalinyarta inuu midayo oo kale madal u sameeyo saxaafadda oo kale waxyaala in la horumariya laga rabaa saxaafadda iyo suugaanta iyo waa isku group oo mataqaanaa dee isku wasaaradbi hoos dagaal marka haddii suugaanta hore madho oo dee meeshii suugaanta horumaraysa waa saxaafaddii weeye marka waxaan rabnaa si bulshada looga faa'iideeyo oo loo helo meel madalah in la helo oo la midayo dee oo qofkii tayala la soo saaro dee waan rabnaa insha allah waayahay bal dhalinyaro badan baa ku dhagaysanaysa inta badan waxaa la yidhaahdaa qofka marka uu rabo in uu noqdo hal abuur islamarkaana uu soo bandhigo hibadii hibada iyo hal abuurka u leeyahay dad badan baa siyaabo kala duwan ugu dhashaa dad waxay ka raacaan waalidkood macnaha waxaa la yidhaahdaa saddex baa loo qaybiyaa moodaya waa hiddo hidar iyo hibo iyo hidaraac marka cabdikariin maxamed cali waxaa ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka leh islamarkaana curiya suugaanta adigu hal abuurkan iyo hibadan ma wax adiga ku khaasaa mise waxaa jira dhaxal aad ka wadato ehelkaaga wallahi horta waa hortaasoo waa runoo saddexaad bay ku timaadaa baa la yidhahdaa dee hiddo in qofku u leeyahay oo dee waalidkiis iyo mataqana ka dhaxlay iyo ama hibo isaga ilaahay mataqana kuba soo dejiyey tan kale waxay dhahaan waa hawl baa ka keentay qof baa jacayl ku dhacaya isagoo dee buu iskaga imanaya hal ban buu iskaga dhalanaya ama waa la ciilaya qofkii oo mataqaana markii la ciilo maansa cajiibaaba ka dhalanaysa marka waxay dhahaan dadka mataqaana suugaanta ku xeldheer oo mataqana wax ka qora qofkaa hawshu ka keentay ba ugu khatarsanoo dee wixii si niyada bu mataqaana buu uga timaadaa abwaankiina waa tuu lahaa haddaan gabayga uurkoo buka iyo alaami kaa keenin ama aan jacayl iyo asqo kugu ijbaaraynin bashimaha iyo afkoo laga hadla arar ma yeeshaan mimaahan haddaa tiraado anigoo halka iska joogo oo dhibaato jirin oo baan gabay iska tirtiranaya haddaa tiraad micno yeelan mayso lakiin markay wax ku damaqayaan ama ciil ku hayo ama jacayl ku hayo ama wadaniyad markaa ku hayso bay micno yeelanaysa anigu kolley aniga haddaan soo noqdo anigu dee aabbaha iyo kolley hooyaday kolley sugaanta sooma tirtiriyaan laakiin adeeraday adeeraday baa jira oo gabya kolley anigu tayad waxaanba umalinaya inay hawshaa tahay baanba filayaa waayo dee goorta arko wadankii oo dayaca meel dayacan baan bay igu dhalataaba gabagabada barnaamijka hebada la abuurka ayaan isla soo gaarnay sidee marka dadka barahaaga bulshada ku xiran oo aad gaarsiisid hal abuurkaaga iyo wacyigelintaada sidee dadkaasi maxaa kaaga soo noqdaa ficil ahaan wallaahi dee markaas dadku kolley inta badan waxay sameeyaan kolley sugaantu dee waxaa la dhahaa waa hadal ka macaan hadalka kale oo mataqaanaa sugaantu haddii waa caanaha labeynteeda haddii caana noqon lahaayeen labeynta weye waana waxa qurxinaya dee iidaanka ah weeye marka kolley dadku way soo dhaweynayaan waxaa laga yaaba inay dhahaan dugsiya dhiirigeliyan waa laga yaabaa lakin kolley qof dee dadku waa kala fikir duwan yihiin laakiin inta badan bulshadu dee inay maaragtay kusii dhiirigeliyaan oo mataqaanaa kuu mahad celiyaan ama sbaskaar kuuso dira waa laga yaabaa marka wax xumaana ma leh boosaaso xafladaha ka dhaca inta badan dhallinyaradiina waa loo yeertaa barnaamijyada helaal abuurka iyo hibada iskaleh suugaanta curiya si ay u xiriiriyaan barnaamijka boosaaso ka dhacay oo kale ama xafladda waxaa kusoo bandhigtaan geeraaro iyo suugaan bal dadkaas idin yeerta maxay idinku yeertaan wallaahi dee kolley dadku isku mid maahaoo suugaantii dee qofka waxaa loogu yeeranayaa maadaama aan niri waa sugaantii waa iidaankii hadalka meeshiina dee xafladiina wax laga jeediyaa de waa hadal marka de waxaa loo baahan yahay sugaantii baa loo baahan yahay moogtahay oo dee macaaninaysay saas daraadeed laba qodob baa loogu yeerayaa ama qofka kan sugaantahay waa qof balaaqad leh oo hadal in xiriiriyaa looga baahan yahay marka oo barnaamijkiisu u noqdo barnaamij dee xiise leh inuu u noqdo ama waxaa looga baahan yahay inuu dhextaal u noqdo oo goortii cabaar xafladdu socoto dee sugaantii cabaar lagu nasto oo loo yeero baa laga rabaa ama buraanbur ama maanso geeraar gabay adbadaguu ad qofkii de hadba wuxuu yaqaano marka saas baa loogu yeertaa dee kolleyna waana wax fiican oo dee xafladda haddii kale waa badamaysaaba haddii kale xafladdi wax iska noqonaysa waa la caajisaya oo dee marka marka waxaa la rabaa waxa dee dadka xiise geliya oo marar mawjado badan geliya hadduu dooraho dee dadkuna isku mid maaha abwaanada laftooda isku mid maaha oo waa la kala xiseeyayo waxaa laga yaabaa way kala dee sugaan badan yihiin oo way kala balaaqad badan yihin oo kala cod fasaxsan yihiin marka waxaaba aada loo sijecel yahay qofka codkiisu fasax yahay suugaanta leh balaaqada leh oo dee codkarkana baa loo jecelyahay marka saasa labada qodob baa lagu yaraa inay mataqaana barnaamijkiina ama ay daadihiyaan oo mataqaanaa hadba dhextaal ku daraan oo mara barnaamijka qurxiyaan iyo inay maaragtay kaba qayb qaataan oo hadhow kelmad ahaan loogu yaro si suugaan u jeediyaan labada qodob baa lagu yaraa waayahay ee puntland isbeddel baa ka dhacay dhallinyaro badan oo hal abuur leh ba- magaalada jooga madaxweynaha cusub ee idinka dhallinyaro ahaan ma leedihiin goob aad isku timaadaan oo dhallinyarada kale aad ku wacyigelisaan ee hal abuurkiina hadday ahaan lahayd maanso wadani ah si dhallinyarada uga qayb qaadan lahayeen ee dib u dhiska dalka wallaahi en mataqaanaa en waa ta hore baa kasoo hadlay oo meel madala oo macnaha macnaha nidaam dawli ah lagu dhisay ma jiro Ee, wixii kale wuxuu noqonayaa isxilqaan dhalinyaro isxilqaankuna hadda wuxuu u baahan yahay wax sharci galaysan wuxuu u baahan yahay wax mataqaanaa en ee, dee nidaam le oo wasaaraddii og tahay oo xataa mararka qaarkood hataa wax iska qabsato wasaaradda koogeyn in eedi kaaga timaada laga yaabaa marka dhalintu waa laga yaabaa in abwaan habeen intuu huteen maaragtay een, barnaamij lagu qabto oo kusoo bandhigo waa laga yaabaa ama jimca oo kale habeen oo kale oo dana halkaa lagaga faa'iido oo barnaamij magaca inta loo sameeyo ama barnaamij magaca inta loo sameeyo sugaan qof casumaad ku yahay ku casuman yahay waa laga yaabaa Een, xafladahoo kale inay ka qayb qaataan waa laga yaabaa in iyagu is ararkaan oo dee maaragtay ay xiriir leeyihiinna waa la- laakiin wax dhaafsiisan ma laha oo xarun ma laha oo meela midoobe ma laha oo guddoomiye male oo ku-xigeen male oo meel dee berri ka maalin ay midaysan yihiin ma laha ninkaas suu rabahaa marka dee markii masalan oo kale een, maxaan ku dhahdaay marka madaxweynaha cusub waxaan ka rabnaa sidaba wasaaradda dhallinyarada haddeen waxaan ma- u malaynayaa wasaaradda ugu bajedka yar inta badan macnaa dakhli ahaan waa wasaaradda ugu yar oo dakhliga inta badan waxaa la geliyaa mataqaana wasaaradda mataqaana ama amaadka iyo ama- ammaanka waxbarashada caafimaadka laakiin tan dadka laga dhisaaye ee dhallinyarta laga dhisaaye ee maskaxda ah adduunka maskaxda ah shaqaysa maanta iyada weeye waxaan jeclaan lahaa dhallinyartuna waa boqolkiiba toddobaad marka inuu so- gudoomiye eh, madaxweynaha cusub uuna faa'iidaysto isagana faa'iida u tahay oo waxba u fududaanaya oo dadkii baa u midoobaya dhalintiina mataqaanaa dalkoodii bay ku jeclaanayaan oo isku xir baa samaysmaya marka waxaan jeclaan lahaa inuu mada- meel madala sameeyo dhalintiina laysku xiro si ay usoo baxaan dadka haldoorka ah oo loo ogaado masalan dadka hadda lama kala yaqaan Eh, dadkii suugaanleyda xataa lama kala yaqaan midda kale qofba waxaa la ogaan lahaa suugaanta dhinacuu kaga fiican yahay marka xataa gabdha abwaanaa baa jiro banaamurka iyo haddii doona gabayada kaliya marka leanna wax isilqaama mooye wax kale mataqaanaa ma samayno isilqaankuna dee waa wax iska tabaryar mataqaanaa marka waxaan jeclaan lahaa kulle in malada la sameeyo insha allah ugu dambeynta marka gabagabada barnaamijka waxaa ka mid a marka ee hal abuurkaaga adiga ahaan cabdikariin maxamed wallaahi halabuurka dee inkastoo aan de hadda meel madool ooga jeedin ayaani jirin haddana dee hadba meeshii ujeedku markuu leeyahay baan horta ku- ku- ku- mataqaanaa ku qusaynaa saxaafadda oo kale waxaa jira dee maanse yaroo hodar xoogaaya oo aan hadeer hadda ahayn oo saxaafadda oo kale een, dhismahaynu asxaab baan wadanahay Een, marka waxaa ka mid ah meedhiyadu waa laba doc oo kala dan weeyaan mid walbana dariiqay rabtay kugu duweysaay mid walbana dariiqay rabtay kugu duweysaay midi waa dab ololaya oo dayrka soo galay midina waa dabdamis daminayo lagu degayay saxaafadda dee ta wanaagsan baan ammaanayn ama ogtahay oo dee dadku isku dirayn oo colaada lahayn oo mataqaanaa eh, waana taan raba ma ogtahay inay noqoto mataqaanaa v o eda iyo saxaafadda kaleba inay noqdaanin midi mid baa diinta iyo dhaqanka wacan lagu daboolay midina daaci fidinayo oo- oo dahaba weeyaan Een, marka miduba waa- waa waa dhinac marka waxaan rabnaa een, macnaha gabayga haddii la badiyona dee waa markasta micnaa laga rabaa Een, wallaahi dee arrimaha bulshada ee, dee dee tahriibta iyo dee waxaan kale hadda kahor baan ka hadalnay oo dee wax badan baanu kasoo jeedinay Een, oo wixii la oran karoba waan niri oo mataqaanaa een, mataqaanaa sugaanahan oo oo dadka waa ku wacyigelinay dee aniga qodobka aan danaynayo keliya waxa weeye suugaanta waxaan rabnaa laba qodob in laga saaro insha allah laba qodob baan horumarka horumar la-aanteeda ka qayb qaatay suugaantii mar waxay noqotay wax lagu haysiiyo bay noqotay oo haddeer aan u dhawey hode suugaan maba tirinba suugaanta waxay noqotay wax bidca lagu haysiiyo qiimaheedii waa dhacaya qodob kalena way noqotay oo suugaanta had meel baa lagu soo gudbiyaayoo een, maxaan ku rahdaa dadka fanaaniinta ayaa loo gudbiyaa fanaaniintiina dee qofkii iska jegarayn maayo meel lagu jegarayn ma jiro waxaa maqle waxaa arkaysaa dee suugaan aan aad u fiicnayn oo mataqaanaa ama habdhaqan ahayn ama ceeb ah marka waxaan rajaynayaa anugu waa soo koobaya mar rabo adeer suugaan badan inaan tiriyo laakiin waxaan rabaa suugaanta in la nooleeyo sida lagu ogaan karaan waxa weeye in dadka la midayo wixii la sharci garayo sida mataqaanaa wax walba loo sharci garayo in loo sharci garayo si wax loo kala ogaado aad baa mahadsanti waayahay dhalinyaro badan baa ku dhegaysanaysaa oo qaarkood ee, jecel inay soo bandhigaan hibada iyo halabuurka ay leeyihiin dhalinyaradaas ugu dambeyntii maxaa kula talin lahayd dhalinta eh, qodobka ugu muhiimsan oo kula talinaya oo kusoo gabagabeynaya waxa weeye dhalinta waxaa rabaa dhalintu waxaa jira eh, waa mustaqbalkii dalka weeye horta waxaa la dhahaa qof walba hal abuur gaar ah oo dadkan cilmi baaris sameeya waxay dhahaan qof walba hal abuur gaar ah oo aanu ama ha ogaado ama yuu ogaane buu leeyahay dhinacu doon ha noqde qofbaa wuxuu ku fiican yahay qofba waxuu gaaru ku fiican yahay sugaanta keliyana halabuurka maaha qofba qofbaa waxuu sameynaya waxyaala mucjise ah marka waxaa la rabaa qofkii wixiis inaanu hadduu wax iska dareemayo noocii doontaba ha noqote ama sugaan ha noqoto ama wax kale ha noqote inaanu biqin laakiin tartiib sameeyo masalan dad yar inuu la hadlo marka hore dhowr qof inuu la hadlo marka hore dadkii haddana kasii badiyo dhowr qof oo kale inuu sii ilaa hadhow madal u tago waayo de baqdintu waa ku wada jiraa dadka oo markay yar yihiin wixii aanu aqoon way ku jirdhaa cabsidii way ku jirdhaa dee dad ee ilaahay hiba siiyo oo aan baqina way jiraanba marka haddii xoogaa baqbadina iska dareemaysid war waxaan laguma dhalane dadkana bahala maaha ku cuni maayaane dad yar geesinimo isticmaal isa soo diyaari barbaarayaasha samay isa soo diyaari marka isa soo diyaarso dhiirinimo samay een, dad martaqaana dadka badan ha ku bilaabine dad hadda xoogaa yar ku bilow saasaan kula talina insha allah guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal toddobaadkani barnaamijka hibada iyo alaabuurka waxaa marti igu ahaa cabdikariin maxamed oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee sugaanta curisa intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo dhegaystayaal
yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka kusoo diyaariyey magaalada boosaaso halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid casho haddii aan ku wareyno horyaalka ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa dhacay shalay galab iyo xalay fiidkii waxaana ciyaartii ugu xiisaha badneyd ee dhex martay kooxaha kubadda cagta arsenal iyo chelsea waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee arsenal goolasha waxa uu kala dhaliyey ciyaaryahanada alexander lagasete iyo loqen koshely waxaana guuldaradaasi ay chelsea weli ay ku hakinaysaa kaalinta afraad inkasta oo ay arsenal kusoo dhowaatay ciyaarihii kale ee dhacay kooxda manchester united waxa ay badisay markeedii lixaad oo xidhiir ah tan iyo intii la ceeriyey tababarihii hore hoose marino tababaraha cusub ee kooxdani oo ah tababaro kumeel gaar ah solsire ayaa waxa uu dhigay diiwaan cusub kadib markii uu noqday tababarihii ugu horeeyey oo taariikhda kooxdan soo mara oo tan iyo markii la magacaabay ama markii ugu horreysay oo la magacaabay lix jeer oo xiriirta wada badiyey waxaa shalay ay ka badiyeen kooxda kubadda cagta ee brighton and hof albion liverpoolna waxay kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka kadib markii ay afar gool iyo saddex uga adkaatay kooxda kubadda cagta ee crystal palace ciyaar aada u xiiso badneyd oo toddoba goolna la iska dhaliyey goolasha liverpool laba ka mid ah waxaa u dhaliyey laacibkooda maxamed salaax ciyaarihii kale ee dhacay kooxda kubadda cagta newcastle saddex gool iyo eber ayay uga badisay cardiff city southampton ayaa laba gool iyo gool dirtay everton watford iyo benley waxay ku kala baxeen barbaro goolla-aan ah halka kooxda leicester city loogaga badiyey afar gool iyo saddex oo ay dirtay kooxda kubadda cagta ee wolverhampton wondres kooxda manchester city ayaa maanta goordhow ciyaar ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee harisfield town waxa ay soo yareyn kartaa dhibcaha ay ku hogaaminayso ay ka hoos sareyso kooxda kubadda cagta liverpool oo ah toddoba dhibcood haddii ay ka badiso kooxdaasi fulhamna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee tottenham caawa fiidkii talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhacay xalay kooxda kubadda cagta ee roma waxay saddex gool iyo laba uga badisay naadiga torino iyadoo goolka guushana uu dhammaadka ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan stephen al shacraawi udines waxaa ka badisay barma oo dirtay laba gool iyo gool barma gool ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay xidigooda jervino ciyaaryahanka u dhashay dalka ivorcos inter waxay ka badi weysay sasuolo kadib markii ay ku kala baxeen bareejo goolal la-aan ah ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga ee maanta dhici doona kooxda kubadda cagta lazio iyo napoli ayaa ah tan isha lagu hayo caawa ayay ka dhici doontaa garoonka san paul ee magaalada napolis ciyaaraha ugu soo horeeya goordha waxaa ay dhex mari doontaa kooxaha atalanta iyo farosinone kuwa kale ee galabta dhici doonana waxaa ka mid ah fiorentina oo la dheeli doonta samdoria span waxay la ciyaari doontaa bolonia halka calary iyo imbolina ay fooda isdari doonaan ugu dambeyntiina kooxda real madrid ayaa waxa ay sabtidii shalay ka badisay kooxda kubadda cagta ee sevilla waxaana sidaas ay kusoo gashay markii ugu horreysay sanadkan ama intii uu bilowday xilli ciyaareedka kaalinta saddexaad real laba gool iyo eber ayay ku badisay sidoo kale valencia ayaa waxay ka badisay celta vigo dhegeystayaal wararkii ciyaarahana waa naga inta
aadayaad u mahadsan tahay noor bukhaari iyo wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaar intaas haddaan ku dhaafno dhinaca heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagaleen waxaad kusoo dhawaataan codka fanaanka cabdi xasan diga iyo heesta basra
heesta basre iyo codka cabdixasan dige ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeena galabnimo afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo barbarkaa jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo